dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lah ee hambalyada iyo heesaha xaashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari waa kuwan
waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aan filayo inaad wada sugaysaan adinkoo dhagaha u taagaya dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesihii annagana aan idiin soo xullay bal dhambaalka ugu horreeya nuurow adiga hayo caasha dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe hilowle cali mukhtaar iyo hooyo khadiijo sheekh ismaaciil cabdulaahi hilowle cali faadumo hilowle cali iyo caasho hilowle cali falastiin hilowle cali iyo cabdinaasir hilowle cali waxaa kaloo ku jira aabe cali maxamed cismaan iyo hooye maryan cabdulaahi mustaf iyo saciid cabdulaahi mustaf siido maxamed cismaan iyo ibraahim cismaan cali cabdulaahi xasan cabdiraxmaan cabdifarax abshir xasan iyo aadan macalin xasan maxamed cabdi cismaan cabdiwaaxid cali ibraahim iyo maxamed nuur ismaaciil qaasim axmed maxamuud cabdirashiid macalin qaasim iyo muniire cabdi cumar naciima cabdirasaaq maxamuud iyo maxamed cismaan cali waxaa kaloo dadka diraya dhambaalkani ka mid ah zaynab cabdinuur iyo faadumo ibraahim xasan ruqiy macalin cismaan iyo faadumo xasan macalin xasan cabdi nuunow iyo aadan nuunow aadan dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga muqdisho hargeysa baydhabo buurhakaba burco boosaaso buulalow garoowe qardho afgooye south suudan sacuudi carabiya iyo dalkan maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadinay hawada u marinayaan ibraahim hilowle cali iyo marwadiisa muslime cali maxamed oo dhowaan ku aqalgalay degmada buulalow dacadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen caasha haddii aan qaato ducadan waxaan leeyahay allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwa isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin waa hagaag dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan annagoo kale ah dhammaan reer sheekh cumar wiilal iyo gabdho iyo dhammaan reer shariif caydaruus shariif eelaay baa la yidri iyo xuseen cabdi sheekh xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamed sheekh cumar iyo mune sheekh cumar iyo ikhlaas sheekh cumar nasra sheekh cumar iyo reer sheekh cumar iyo waa faadimo shariif caydaruus waxaa kaloo dhambaalka ku jirta ciisha maciisha mise waa caayisha mise aayisha waa tahay aan caasho u qaato shariif caydaruus iyo cabdi shariif caydaruus waa dhammaan ilmo shariif caydaruus cali a ku jira zahar a ku jirta caynaw ay ku jirtaa maryan farxiyo nuurto cumar iyo axmed dhammaantood waa ilmo shariif caydaruus waxaa la yidhi iyo dhammaan asxaabta kale ah baa la yidhi yaan laga tegin maxamed ibraahim kuushe iyo cabdi deerow buraale iyo macalin jamaal iyo dhammaan asxaabta oo dhan baa layidhi waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan yaan laga tegay baa layidhi nimco shariif caydaruus iyo sacdiye shariif caydaruus waa tahay waa ka gaarsiiyey waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan cali sheekh cumar abwaan iidow baa layidhi iyo xaaskiisa ah raxmo shariif caydaruus ay gabar igu dhalatay magaalada mombaaso ee dalka kenya gabadhaas waxaa loo bixiyey saabriin waxaan leenahay bay yidhahdeen saabiriin ay noqo tii waalidkeeda iyo diinteeda iyo dalkeedaba anfacda annagu waxaan leenahay aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno goormaa kuugu dambaysay kaalay gacanta iga qabo waxaa ku luqaynaya fanaaniinta axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed isaga
sida haraagimano biyo galaac kaleeyen geesahana doogiyo ubaaxiiskaareen ubaaxiiskaareen sida haraagingimaano biyo galaac kaleeyen geesahana doogiyo ubaaxiiskaareen ubaaxiiskaareen laga guurin waligeed waxa tahay gadeedii sida sida galabcadciidu badka lagu gambiyaaye gaban maaya aniguye way iskuursanayna sidaa galab cadciidu badka lagu gambiyaaye gaban maaya anigu ee way isguursanayna adna gacaaladayda aynu guriyag leele geestaadaylaqabo geestaadaylaqabo adna gacaaladayda aynu guriyag leele geestaadaylaqabo geestaadaylaqabo
haddaananigu go'ayo cudurkaadi gelisay intuu halistay galay angabay talaabada angabay talaabada haddaananigu go'ayo cudurkaadi gelisay intuu halistay galay angabay talaabada angabay talaabada geriyo godmaaye ifka gogoliyool Geriyo godmaaye ifka gogoliyool waxa sida tan ii galay daran xume jacaylba ereygu gembiyayo goobtaay jooje waxa sida tan ii galay darad xume jacaylba eryaygu gembiyaayo goobta ay jooje Kuwii waaye haydhigin. Yaga laga hayaame, kalay gacanta iga qabo, kalay gacanta iga qabo. Kuwii waaye haydhigin. Yaga laga hayaame, kalay gacanta iga qabo, kalay gacanta iga qabo.
sida geeyagu geesi uu rabaysto geeyigu barwaaqa nafka goosanaysa nafka goosanaysa sida geeyagu geesi uu rabaysto geeyigu barwaaqa nafka
tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi cajiibka ahayd kaalay gacanta iga qaba waxaa ku luuqaynaya axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed sagal dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhegaystayaal haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqayaa nuurto aanoy cali iyo raqiyo xuseen isaaq mano macalin baariyo iyo khadiijo xuseen isaaq iyo xabiibo sheekh mukhtaar amiin cabdulaahi cabdi iyo ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jaceelow waayahay waxaa kaloo ku jira mune maxmuud cabdiraxmaan iyo liibaan aadam xasan carab macalin cadow iyo raxmo ruun iidow ibraahim firdowse cabdi salaado nuur maxmuud iyo safiye maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamuud cabaas ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow salme maxamed cabdulaahi waa dhegeystayaal barnaamijka ku taxan dabcan magacyadan iguma cusba dhammaan dadkan waxay tahay niyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan muno isaaq ibraahim iyo cali cabdi timajilic oo arooskooda uu ka dhacay baydhaba janaa'i aroosku wuxuu dhacay koob iyo labaatankii bishii julaay labada kun koob iyo labaatanka ducaduna waa v o a ayay yidhaahdeen waxaa ducada wakiilan doona dabcan caasho iyo aniga laakiin haddii aan aniga ka duceeyo caashaay waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo cali iyo muna kuwa isku waara ubad kheyr qaban alla ku irsaaq aamiin waa hagaag dhambaalkanna waxaa diraya baa layidhi reer aadan kuulow oo kale ah xasan aadan kuulow yuusuf aadan kuulow yunis aadan kulow iyo ambiye aadan kulow nuunai aadan kulow ibraahim maxamed kulow iyo khadiijo maxamed kulow iyo injineer boro baa layiri iyo kamas faarax iyo jawaahir axmed iyo saciid bashiir iyo ibraahim ah, shaahiyow cabdiraxmaan cali imaan iyo cabdulcasiis maxamed cabaas yaasiin ibraahim iyo hooyo xabiibo shaalle dhammaan asxaabtani oo kala jooga kenya iyo baardheere iyo dalka koonfur afrika waxay tahnid aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi fawziya isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay xerada ifa gaar ahaan baa la yidhi blogga ee lix wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed cabdi aadan kuulow ducada waa dhankiina waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara aamiin
Ilma dabar
waa xagaag aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsanayd weli waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington caasha warqad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya ciidiruus yuusuf ibraahim iyo cabdinaasir maxamed waa cabdinaasir axmed maxamed iyo cabdixakiim maxamed macalim maxamed yaasiin ibraahim ayayo taymuura xuseen iyo umeyma xuseen maxamed saliima xuseen maxamed iyo raxmaan cabdinuur cabdulqaadir iyo maxamuudiya xuseen macalim calase axmed maxamed odaygeeda iyo caruurteeda ayaa ku jiray iyo cabdulaahi yunis maxamed maxamed yunis maxamed iyo maryan yunis maxamed iyo saliima yuusuf ibraahim mar kale ayay soo laabatay dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan jaaliya yuusuf ibraahim iyo sayigeeda yunis maxamed isaaq oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay magaca iyo ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen magaca waxaanu u daynay waalidiinta ubadkaasi dhalay laakiin ducadu waxaan leenahay allah ka dhig wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan aan gacanta ku hayana dadka diraya waxay kala yihiin xuseen cabdi sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed sheekh cumar iyo muno sheekh cumar iyo ikhlaas sheekh cumar nasre sheekh cumar iyo reer sheekh cumar iyo faadimo shariif caydiruus iyo ciisha waa tahay waa ciisha shariif caydiruus iyo abti shariif caydiruus iyo cali shariif caydiruus waa dhammaan ilmo shariif caydiruus zahra ku jirta cayni maryan farxiya nuurto cumar iyo axmed dhammaantood waa ilmo shariif caydiruus iyo dhammaan asxaabta kale kalaah baa la yidhi maxamed ibraahim kuushe iyo cali deerow buraale macalin jamaal iyo dhammaan asxaabta oo dhan baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan iyadoo aan laga tegaynin baa la yidhi nimco shariif caydiruus iyo sacdiyo shariif caydiruus dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo hawada u marinayaan cali shariif cumar abwaan iidow iyo xaaskiisa raxmo shariif caydiruus oo ay gabar igu dhalatay magaalada mombaaso ee dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabiriin waxaan leenaha bay idhahdeen saabiriin ee noqo tii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan aan u raaciyay caasha dhinacii heesaha haddii aan aadno goormaa kugu dambaysay gacalladaydii hay gowracdee ee garta u daaya waa heestii gacalladaydii iyo fanaanka waa fanaanka caanka ah maxamuud xaaji cabdulaahi gaybaro dhegeysu
midaan gayaankii oo guurtigaydii oo gees maraayay midaan gayaankii oo guurtidayde u gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii hay gowracdee garta u daayagacalladaydii hay gowracdee garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u waa daaya hagaag aanu intaasi kaga gudubno heestii gacalo iyo maxamuud xaaji cabdulaahi gewarow warqadda lasho ayaan markale hayaa caasha waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah cabdikhadar shariif daahir iyo ayaanle aadan shariif saxane shariif daahir iyo maxamed shariif daahir sharmaarka shariif daahir iyo nasteexe shariif daahir nimco shariif daahir waxaa kaloo ku jirta khadra iyo mukhtaar cabdiweli maxamed maxamuud iyo muxiidiin busuri waxaa kaloo ku jira xasan eh, shaafi shariif iyo cabdishaafi shariif cumar iyo rabiic shariif cumar axmed anuki shariif waxaa kaloo ku jira maxamuud shariif carab iyo xuseen sharaf cali dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdinuur shariif cali xaashi iyo raxmo shariif maxamed oo ay gabadho ugu dhalatay dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka jaraf waxaanu leenahay eh, waxaa loo bixiyey baa layidhi najma najma ay noqo xidig mar walba iftiinta allana ha kaa dhigti dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin ayaanu dhammaanteenba wada leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waa tahay waxaan joogaa buu yidhi degmada gaashaamo gaar ahaan buu yidhi magaalada kaam cumar ugu horrayn waxaan salaamayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka waanu kaa guddoonay marka xiga buu yidhi waxaan halkan hambaliyo meher oo farxad leh aan hawada uga marinayaa weriye xasan gallayr iyo marwadiisa qaaliga buu yidhi maryan muuse geedi oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada boorama khamiistii waa tahay oo bisha ay ahayd buu yidhi labaiyo labaatankii julaay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan waxaan leeyahay buu yidhi isku waara obad khayr qaba kale hela wiil iyo waa ducay ugu cusub wiil iyo doolar waa tahay wiil baari oo khayr qaba wiil iyo doolar buu yidhi gabar iyo caano waa tahay obad baariya allah idinkala siiyo ayaan anigana u raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aan markana dhegihiina kusii dayno
kastuu asluubiyo edeb dumar lahaan jiray kastuu asluubiyo edeb dumar lahaan jiray heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuudi iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan Go